Dab khasaare kala duwan geystay ayaa ka kacay goob ganacsi iyo guryo kuwaas oo ku yaala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Dabkaani ayaa waxa uu ka dhashay koronto waxa uuna baabi'iyey qaar ka mid ah ganacsiyadii iyo guryihii ku yaalay goobta uu dabka ka kacay. Qaar ka mid ah bulshada khasaaraha kala kulantay dabka ayaa ka warbixiyay khasaarihii soo gaaray.
hanti dhan siddeed kun oo dollar goobtan saa u jeediin waxay ahayd goob ganacsi waa farmasi in badan furnaa oo aan cusbayn hanti badanna ay ku jirtay Daba- wallahi lacagta toddoba kun ilaa siddeed kun aa ku jirta oo dollar ilaa habeenuu debka kacay oo shaqada aan ku jirno korontou ka kacay waa xaafad gees maadaama sagaalna eh, wuu naga soo daahay gaadiidkii debdemiskii iyo gurmadkii aan filanaynay degdeg kumaan helin xilli dambe hawshii wixii dhici raba ay dhaceen markaasaan aragnay inuu meeshii tahay aa debdemiska noo yimid maraan waxba laga gaarin wax la qaban karin marka waxaan ku mahadsanay ilaa subxana wa tacaala nafsadeen noo badbaadiyey laakiin waxaan tion ka badbaadsanna ma jirto lacag siddeed kun gaaraysa nooga gubatay iyadana ilaahay baan ku naqaanaa darta insha allah walaalada soo gurmadayna iyo dhammaan deriska iyo asxaabta iyo qaraabada iyo ahalkana waa kaga mahad celinaynaa sida sharafta badan oo noogu soo gurmadeen oo wixii ay badbaadi karaan noogu badbaadiyeen waxay dhan dhankaanaan kusoo bilaaway dibkii oo inta guryan kale booska labaad oo sii gaaray aa ugu maaday aniga gurmadaan xilii dadka gurmadka kunkii anigaa ka mid ah see wax oo dhice makaara see wax u dhacana adii sheegaa marka dibka intuu ka soo bilaabayey guryan somkaasaa ku jiray somkaas buu sii qabsaday kan kalena somkaasaa ku jiray kaas somkaas buu kusii dhegay farmashigaa inta ku yaalo waa baabaay guryan dukaanu ahay waa baabaay markii gurmadka aan dhamaynay wixii aan dhamaynay dibka aan daminay dimiskii hal saaci afar saaci bar miyaa uu noo yimaayay muxuu qabta marka wax uu qabay malaa shacabkiyaa ku kacay loola
hadda maxaa ugu baaqaysaa waxaa dowladda ugu baaqaa dimiska inuu mar walba oo heegan ahaado meesha looga baxno daqiiqad noogu maa waxaan uu gubtay guryahan waaye iyo lamiyeerigan waxaa gubtay qolkaanuuna ka bilowday oo hadda guryahan xiga haddii aani midoobada dambas bacdaba derbigiiyo wareeg iyo kullamadan qol sidaanay u yaalin aad ka arkayso marka ilaahay ayaan ku shukraynaa wixii alla keena ku shukri waay Adeega korontada magaalada Muqdisho ee caasimada dalkeena Soomaaliya ayaa dhaliya dabkaasi oo dhibaatooyin badan u geysta goobaha ganacsiga, caafimaadka iyo guryaha.